warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan kulanti wacan qodobada warka xilligan ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah kalonso musyoko oo beeniyey inuu heshiis la galay rayla odhinga jadwalka doorashada shan ka mid ah golaha shacabka soomaaliya oo la shaaciyey iyo xulka qaranka senegaal oo ku guuleystay markii ugu horreysay taariikhdooda koobka afrika intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa subaxnimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha labaad ee labada kun labaiy labaatanka haatanna kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran hogaamiyaha xisbiga weyba ahna maamulaha isbahaysiga oka kalonso musyoka ayaa meesha ka saaray sheegashada ah in isbahaysigu shuruud ku xiray ka mid noqoshada azimiyo laba mooja kalonso oo ka hadlayay xaafadda huruuma ee nairobi ayaa sheegay in maamulayaasha oo ka ay yihiin hogaamiyayaal daacadda oo aysan shuruudo ku xiri karin dadka kale si ay ula shaqeeyaan warar la baahiye ayaa sheegaya in isbahaysiga oo ka uu dalbanayo jegada ku-xigeenka madaxweynaha iyo matalaada muhiimka ah ee dowladda taas oo qeybka heshiis la sheegay in lala galay rayla odhinga balse waxaa arrintani beeniyey kalonso musyoka oo sheegay inaysan qofna heshiis la gelin
imetoa masharti fulani fulani kabla ya kuungana na Azimio. Unanisikia? Mimi sio mtu wa kutaka chochote kutoka kwa mtu yeyote. Mambo ya serikali ni kunyakua. Uongozi unapeanwa na Mungu, uongozi unapeanwa na Mungu. Amini wangapi wanaamini hiyo? Kwa hivyo sisi tunakaribisha hao wengine wanaotaka tunawakaribisha wajiunge na OKA na sio OKA kumezwa na mtu yeyote. Mimi hakuna mtu anaweza kumeza Kalonzo, si mnajua nimewasaidia wote, miaka yote nasaidia watu. Safari hii watapindua, waseme Kalonzo ame- ametosha.
xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka dor karanja kibijo oo la hadlayay shacabka karinyaaga ayaa caddeeyay mowqifkiisa ku aadan doorashada soo socota ee bisha agast ee sanadkan waxa uu sheegay dor kibijo inuusan jirin kursi oo hanqaltaagaya inuu dalka ka qabto mas-uulkan ayaa sheegay inuu xushmad u hayo madaxweynaha dalka uhuru kenyatta uuna weli la shaqayn doono
Nafikiria eh, mimi nimesema mara nyingi ya kwamba ah, siwanii kiti yeyote ya elective politics, na mimi nimesema mara nyingi ile direction naenda ni ile mtukufu Rais Uhuru Kenyatta anatuelekezea, na sijaondoka hapo, na nitaendelea kumuunga mkono, nitaendelea kumfanyia kazi, na ile njia atatuambia hiyo ndio tutafuata. Saa hii tunasoma body language na tunajua ile, ile direction atataka twende, na hiyo ndio tutakuja hapa kupigia debe juu sisi lazima tuheshimu mkubwa wetu, lazima tuheshimu Rais Uhuru juu ametufanyia mengi sana hapa, hasa Kirinyaga. Tukiangalia ile development imewekwa hapa Kirinyaga ni kubwa, kutoka independence hatujawahi pata, na ni lazima sisi wenyewe tukuwe watu wa shukrani na ndio mimi mwenyewe nikaamua tutakaa na yeye mpaka dakika ya mwisho, na ile direction anatupea ndio nitafuata. Ah, rais ameongea na nafikiria alikuwa amesema ataongea. Ametuambia ile chama anataka, ametuambia ile direction anataka kwenda, na sisi wenyewe ni lazima tumfuate.
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
haatanna dhanka soomaaliya guddiga hirgelinta doorashooyinka golaha shacabka ee gobolada waqooyiga ee loo yaqaano somalilan ayaa shaaciyey jadwalka shan ka mid ah kuraasta deegaan doorashadoodu tahay gobolada waqooyi kuwaas oo lagu dooranayo magaalada muqdisho kuraasta jadwalkooda la shaaciyay ayaa ka mid ah kuraas horay guddiga u shaaciyay in doorashadoodu la qabanayo waxa ayna kala yihiin hoob laba boqol iyo afartan oo hadda ku fadhiso suuri diiriya carab iyo hoob laba boqol afartan iyo kow oo ku fadhiyo cabdirasaaq daahir maxamed hoob laba boqol lixdan iyo saddex oo ku fadhiyey dhowrkii sane la soo dhaafay muuse saciid jaamac hoob toddobaatan iyo kow oo hadda uu ku fadhiyo xildhibaan cabdiraxmaan maxamuud cataaye iyo hoob laba boqol iyo shan oo ay hadda ku fadhiso sahra cabduqaadir cabdulraxmaan doorashada shanta kursi ayaa guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi ay sheegeen in ay dhacayso tobanka bishan islamarkaasina diiwaangelinta musharaxiinta lasoo gabagabayn doono sagaalka ee bishan guddiga hirgelinta doorashooyinka ee golaha shacabka ee gobolada waqooyi ayaa horey magaalada muqdisho ugu qabtay doorashada xubno badan oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee soomaaliya ururka shanaad ee guutada lix iyo tobanaad ee komandoska xoogga dalka soomaaliyeed ee danab ayaa howlgal qorshaysan oo ka dhanna ururka al-shabaab ee ka fuliyey deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose howlgalkan ayaa ciidamada waxa ay si gaara uga fuliyeen deegaanada kale ah sanguuni muuse xaaji caraare iyo kooban oo dhammaantooda ka tirsan gobolka jubbada hoose saraakiil ka tirsan ciidanka danab ayaa sheegay in ujeedka howlgalkan uu ahaa burburinta goobay al-shabaab ay kaga sugnaayeen deegaanadaasi iyagoo halkaasi ka fulin jiray weeraro kala duwan ciidanka komandoska xoogga dalka soomaaliyeed ee danab ayaa dhowr jeer howlgallo kala duwan ay ka fuliyey deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose iyagoo mararka qaar weeraro kala duwan ay kala kulmaa ee kooxda al-shabaaba taliyaha qaybta booliiska ee gobolka mudug ee muumin cabdishiire ayaa shir guddoomiyey shirka amniga ee gobolka muduga shirkan oo isbuuci ahaa ayaa waxaa goobjoog ka ahaa taliya ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka muduga gaashaalo dhexe cabdi siciid xuseen jaamac taliyaha ciidamada isku dhafka ee gobolka mudug ee puntland iyo galmudugga cabdiqani yaasiin maxamuud hanfari gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee cabdinaasir maxamed cali iyo laamaha amniga taliyayaasha saldhigyada taliyayaasha deegaanada gobolka mudug iyo laamaha taraafikada shirkan ayaa loogu hadlayey xaaladihii u dambeeyey ee gobolka mudug warbixinada laamaha amniga waxaa sidoo kale ka mid ahaa in xog waraysi laisla yeesha sidoo kale si loola dagaalamo qamriga iyo dadka geysta falalka amni darada madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kulan duceeda barbar socda shir madaxeedka soddon iyo shanaad ee midooda afrika la qaatay dhigiisa jamhuuriyadda gaana nana kufaadho labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labageysoodka iyagoo madaxweynayaashu isla qaatay inay si buuxda isaga kaashadaan horumarinta iyo ka wada shaqaynta danaha labada dowladood iyo labada shacab ee soomaaliya iyo dalka gaana madaxweyne farmaajo magaalada adisababa u tagay ka qaybgalka shirsannadeedka midooda afrika ayaa kulamo kala duwan la yeelanaya madaxda midooda afrika ee shirkaasi ee ku sugan wararka inaga soo gaaraya waddanka maraykanka ayaa sheegaya in saraakiisha ammaanka ay ka digeen in haddii duulaan toosa uu ruushka ku qaado dalka yukrain uu sababi karo dhimashada dad gaaraya konton kun oo rayd ah siyaasiyiintan ayaa loo gudbiyey xogtii ugu dambeysay sardoonka maraykanka toddobaadkan waxaana la sheegay in loo gudbiyey in ruushka uu boqolkiiba toddobaatan uu isku dabariday ciidamadii loogu talagalay duulaanka buuxee ka dhanka yukrain saraakiisha maraykanka maysan keenin caddayn ku saabsan qiimeynta ay sameeyeen waxayna sheegeen in xogtan ay ku salaysan tahay sardoon balse aysan awoodin in ay faahfaahin ka bixiyaan sida ay bahaysay warbaahinta maraykanka saraakiishan ayaa sidoo kale sheegay inaysan garanayn in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu go'aansaday inuu qaado tallaabadan oo kale iyagoo intaasi ku daray in weli uu suuragal yahay in xal diblomaasiyadeed ah ee la gaaro haatanna anagoo dhanka wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha gaar ahaana kulanka xiisaha badnaa ee xalay dhexmaray xulalka qaranka ee senegal iyo ijibta xulka qaranka senegal ayaa markii ugu horreysay ku guuleystay koobka afrika kadib markii ay rigoorayaal kaga badiyeen xulka masar kulan adkaa oo ay labada xul ay soo bandhigeen kulankan ayaa ku bilowday si fiican iyadoo ay labada xulba u ciyaareen si fiican weliba ee si aada u wanaagsan ciyaar qurux badanna u soo bandhigeen gaar ahaana xulka qaranka senegal senegal ayaa daqiiqadii ugu horreysay ciyaarta heshay rigoore balse saydi omane ayaana fursaddaasi ka khasaaray ciyaarta oo lagu daray ilaa soddon daqiiqo ayaa kusoo idlaatay barbardhacmin eberber ugu dambeyn guushan ay ku raacday koox xulka qaranka ee senegaal